qaar ka mid ah dhalinta ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle ayaa shaqo abuur u noqotay fursado kala duwan oo ay ka mid yihiin iibinta cabitaanada jarista timaha iyo shaqooyin kale oo ay ka maarayaan nolosha qoyskooda xasan maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinta ku shaqaysata jarista timaha ee suuqa hantiwadaag wuxuuna ii sheegay in wax badan ay ka bedeshay shaqadani noloshiisa maasha allah waxaan ka shaqeynaa baalbiiriyaan ka shaqeynaa baalbiirigan alxamdulilah rabbilcaalamiin mutkafi aan kunahni wallaahi nolol maalmeedkiina waa iska heluuna alxamdulilah rabbilcaalamiin maasha allah muddad oo adiga lix bilood todoba bilood aan ku jiraa alxamdulilah waa waxawaaye ilaahay baabka wixii ilaahna siiyo waana siinoda marka wallaahi markan waxaa waaye nin kasta wixii u samaysta leeliya ma ogtahay wixii samaysta kartinimaantaada le waaye shaqadaada wixii adag tahay lee ku soconiya ma ogtahay haddaa adiga oo ku shaqay jirta inaa cabitaan qashi jirta iyo waxaas qashitid waa ku shaqaysanaya haddaa adiga oo timjir ka shaqaysanayso waa ku shaqaysanaya risaqaaga ilaahay mamuutina ilaahina waxaa ku dhahayso iscaa waana macaka ku dhahaya yani ada soco anna waa kula jiraa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa waaye maasha allah xaalka waa iska socdaa dhinaca kale xuseen axmed oo ka shaqayn jiray iibinta cabitaanada kala duwan ayaa hadda ka mid ah dhalinta ku shaqaysata xifradda jarista timaha wuxuuna ii sheegay in lacagta uu ka helo uu ku dabaro nolosha qoyskiisa baalbiirgaana ka shaqaysanaa mashruufteen meeshaa ka raadinaa dadkana oo nagu imaadan waa soo dhaweynaa maasha allah waxaa waaye qofkii wejigaaga waaye soo dhaweynta adeeg kugu xiran tahay qofkan haddaa u jartid wuxuu ku siiya adig uu ku garta leh waa maasha allah shaqadeena alxamdulilah wallaahi waxaa ku dhex jira adig muddo shan bilood waa ku dhex jira alxamdulilah wax wax dhib ee maka arka maasha allah horta dadka asxaabta dhan oo naga dhexeeya ninba kursiyaa u ijaaran kursigan wixii ka shaqeeye aa layga qaadaya alyoom waxaan ku shaqeeyaa maalintaasaa layga qaadaa wuxuu ilaahayna siiya ku maareynaa shaqadeena dhalinta ku nool deegaanada hirshabelle ayaa u baahan in lagu dhiirigeliyo xirfadaha ay ku shaqaystaan wallow ay wax badan iska beddeleen noloshii hore ee shaqola'aanta ahayd